bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaay kusoo dhowaada warka fiidnimo ee radio muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay howlgal lagu dilay horjooge ka tirsan argagixisada al-shabaab iyo maleesiyaad dariska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay in howlgal ay ka fuliyeen qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose ay ku dileen horjoogo sare iyo maleeshiyaad ka tirsan ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ogus kulan ay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ururada haweenka ee gobolka banaadir ayaa waxa ay kaga hadleen qoondada ay ku yeelan karaan haweenka dowladda dhexe ee soomaaliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa kormeer ku tegay qaybo ka mid ah xarumihii hore ee dowladda magaalada baydhabo ee gobolka baay akhbaaraadka dibadda ee radio muqdisho oo idiin haya waxaa ka mid ah xabaalwadareed laga helay magaalada balmayl iyo sidoo kale dagaal ka qarxay azarbijaan habeen wanaagsan intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeenna ugu door koronaa warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay howlgalkii lagu dilay horjoogo ka tirsan argagixisada al-shabaab oo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose bashiir khaliif gaani ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka hadlay howlgalkii gobolka shabeellada hoose ee ay ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee soomaaliyeed ku qaadeen horjoogayaal ka tirsan argagixisada al-shabaab madaxweynaha ayaa sheegay in howlgalkaasi oo qaatay habeen iyo maalin ay kumaandooska soomaaliya oo kaashanaya ciidamada maraykanka ay ku dileen horjooga xasan cali dhoorre iyo kuwo kale oo ka tirsan al-shabaab xilli ay abaabulayeen weerarro argagixiso oo lagu gumaado shacab soomaaliyeed waxa uu madaxweynuhu xusay kasakow dilka horjooga xasan cali dhoorre iyo kooxda la socotay inay ciidamadu gacanta kusoo dhigeen qaar ka tirsan argagixisada la weeraray oo xilligan gacanta ugu jira dowladda federaalk ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu tilmaamay in inta kooxda al-shabaab ay wadaan gumaadka shacabka aanay dowladda soomaaliyeed joojin doonin ugaarsiga iyo weerarada lagu hayo horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka kooxdaasi madaxweynaha soomaaliya waxa uu bogaadiyey ciidamada ka qayb galay howlgalkaasi iyo kuwii ka horreeyey isagoo tilmaamay inay sii socon doonaan weerarada noocan ah ee argagixisada lagu hayo shacabka soomaaliyeed ayuu madaxweynaha qaranka ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida uu u sheegay inaanay dowladdu marnaba ka maarmin in ay ka taageeraan dabargoynta argagixisada si loo helo xogta rasmiga ah ee kooxaha argagixisada ah waa markii labaad ee ciidamada sida gaarka u tababaran ee milatariga soomaaliya ka tirsan howlgal gaar ah oo ka dhacay isla gobolka shabeellaha hoose ay ku dilaan horjoogayaal ahaa maskaxda weerarada ay argagixisada ku qaadaan goobaha shacabka iyo fariisimada ciidamada qaranka bashiir khaliif gaani s n t v muqdisho
kulan ay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ururada haweenka ee gobolka banaadir kaasi oo looga hadlayay doorka haweenku ay ku yeelan karaan siyaasadda ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho lacdeed ismaan ayaa faahfaahinta warkan inoo haysa labadooda daaniya gabdhahay daashay gacantoodu durisyoonka leegada gabdhihii geeyey dahabkooda daruur midabkileeyay gabdhihii xaawo laga dooxay
kulanka wadatashiga ay isugu yimaadeen haweenka ururada bulshada rayadka ah ay soo qabanqaabisay hay-adda badbaadada caruurta iyo haweenka ee s s w c ayaa waxaana looga hadlayay xaqiijinta qoondada haweenka la siiyey ee ah boqolkiiba soddon oo loo qorsheeyey in dowladda ay ka helaan caasho shaacuur oo ka mid ah haweenka ka socday ururada bulshada rayadka ah ayaa xustay in qoondada la siiyey haweenka ee boqolkiiba soddon aysan ogolaanin in laga hor istaago gabdhaha soomaaliyeed haddayan jirin dalka hadda meesha aan maanta ka hadlaynaa ma la joogeen xoornimada meeshaan gabdhaha soomaliyeed ayaa soo gaarsiiyey dalkan inuu dawlad gaarto oo maanta dawladnimo gaara gabdhaha soomaliyeed soo gaarsiiyey lix iyo labaatan sano ayaa soomaaliya dawlad la-eed intaa gabdhaha soomaliyeed ayaa dariiqa u taagnaa carruurtoodii reerkoodii dadkii ehelkoodaheed dadkii soomaali masaakiinta ahay waxaan arkay waxaan ogahay gabdho tujaaraha markii laga hayay maalin dambana ilaahayna tusay ayagoo dhuxul dharna inta ku sida intana kay ku cabireen ku sida garabkaana ilmihii ku sida iyagoo wareejinahaya tii maanta waxay soo gaarsiiyeen dawladnimo dawladnimada ay soo gaarsiiyeenna runtii gabdhaha wax weyn lagama siin qaybta aan rabna kama aysan helin sida aan rabna looma siin mana rabna gabdhaha haddii qof jeclaysi waxa loo siiyo waa khasaaradeen ma rabna qof jeclaysi gabdhuhu gabanay rabaan waa inay doortaan sahre maxamed axmed oo ka socotay ururada bulshada rayidka sidoo kale ayaa custay in haweenka ay ku ilaalin karaan qoondada la siiyey ee boqolkiiba soddon hadaf isku mid ah iyo siyaasad midaysan in ay la yimaadaan laakiin waxaan rabaa kulankan maanta ay joogaan maadaama wax badan laga sheegi jiray boqolkiiba soddonka garowa one iyo garowa two iyo roadmaabu ku qoran yahay waxaasoo dhan laakiin see lagu xaqiijin karaa sidii four point five on ku dhigneenba baarlamaanka haddana ay u hirgashay siday ku hirgeli lahayd kabacdina ay u soo noqon lahayd mid sharciyan ah oo legislative aan ka dhigi lahayd gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka anab xasan cilmi ayaa ka hadashay kulanka wadatashiga ah ee haweenka ay kaga arrinsanayeen geedi socodka siyaasada dalka ee sanada labada kun toban iyo lixda ee ah qoondada laga siiya haweenka dowladda lasoo dhisaya ee boqolkiiba soddon ayaa xustay in haweenkaas soomaaliyeed ay kaalin muuqata ay ka qaateen bixinta iyo horumarinta dalka dhibaatooyinkii adkaa ee wadanka uu soo maray inteennaa haddeer isutee meesha ku jirtay rabtaa siyaasada inayna kala kaxayso in dad dana gaala layna kala kaxeeyaan in layna kala diro miyaynu qaadan karnaa innagii carruurteennu dib inaynu kala noqono miyaynu qaadan karnaa innagii abtiyaasheen dib inaynu kala noqono miyaan qaadan karnaa innagii adeerhadeen miyaan kala noqon karnaa innagoo xidid iyo xigaalaha miyaan kala noqon karnaa maanta wakti dheer bay nagu qaadatay inaan ummadda soomaaliya isu socolina haddaan nahay gabdhaha soomaaliyeed wakti dheer bay nagu qaadatay haweenka maanta isugu yimaaday kulanka wadatashiga ah ee xaqiijinta qoondada la siiyey haweenka ee dowladda sanadka labada kun toban iyo lixda ee boqolkiiba soddon ayaa waxa ay daba socotaa heshiisyo hore loo gaaray oo ah in haweenka baarlamanka ay ka helaan boqolkiiba soddon taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay in howlgal ay ka furiyeen qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose ay ku dileen horjooga sare iyo maleeshiyaad ka tirsan ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus sida faahfaahinta warkan uu ku hayo maxamed xasan cali national abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareye guutay cali baashi maxamed xaaji cumar oo la hadlayay reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey qaabku u dhacay howlgal ay si wada jir ah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka danab oo kaashanaya ciidamada maraykanka ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose islamarkaana ay ku dileen horjooge ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo lagu magacaabo xasan cali dhoore iyo maleeshiyaad kale oo firxad ah oo kula sugnaa halka weerarkuu ka dhacay horjoogahan ayaa ka mid ahaa horjoogayaal hore loo duldhigay adduun lacageed islamarkaana ay duldhigeen hay-adaha ammaanka ee dowladda abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay in howlgalkaas uu ahaa mid qorshaysan islamarkaana ay sii wadi doonaan howlgallada noocan oo kale ah ee lagu baacsanayo maleeshiyaadka gobolkooda uu sii dhacayo ee al-shabaab howlgal ayaa wuxuu ka dhacay aagaga cadaw haysto meel ka mid ah ayuu ka dhacay howlgalkaasi guul ayaana laga gaaray howlgalkaas waxaana lagu dilay cadowga annagu shabaab baan u naqaana cadowga saraakiil ka tirsan oo qaarkood yihiin amniyaadka ka tirsan yihiin ayagii askartoodii ayaa lagu dilay meeshaas nin la yidhaahdo xasan cali dhoore oo muddaba hay-adaha nabad nabad sugidda ay raadinayeen iyo ciidamada qalabkiisa dhammaantood ayaa halkaa lagu dilay kaasna waxaa laga gaaray ujeeddadana laha waa laga gaaray waxaa kaloo jira in ummadda inaan ogeysanna aan rabno cadowga ummadda soomaaliyeed waa shabaabe meel alla meeshuu joogo inaan ugu tegi doonno haddii alla idmo dhaqdhaqaaqiisa waa la soconnaa meelaha uu ku wajahaya waa la soconnaa tiradooda waa la soconnaa qaabka ay isku abaabulaan waa la soconnaa meelaha ay ku wajahan yihiin iyo waxa ay samaynayaanna waa ognahay technikada iyo qalabka ay haysaan waa la soconaa annaguna waddada ayaan u fadhina haddii alla idmo waxaana ka gaaraynaa guulo la taaban karo insha allahu tacaala dhowaanna waxaan rajaynaynaa inaan ka sifayno dalka
sareye guutay cali baashi maxamed xaaji cumar oo hadalkiisa sii wataa ayaa sheegay in goordhow ay shacabka soomaaliyeed ay maqli doonaan waxyaabo ay ku farxaan islamarkaana waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ay ka saari doonaan sida ugu dhasiyaha badan deegaanada farakutiriska ah ay kaga dhuumaaleysanayaan dalka
halkaa warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xabaarwadareed laga helay magaalada balmeyra milatariga waddanka suuriya ayaa sheegay in magaalada balmeyra ay ka heleen xabaarwadareed ay ku aasnaayeen ku dhowaad afartan meyd magaaladaasi ayaa toddobaadkan dib looga qabsaday dagaalyahanada kooxda isku magacowday dowladda islaamiga haraaga meydadka haweenka iyo carruurta ayaa ka mid ah meydadka meesha laga helay iyadooo meydadka qaar madaxa laga jarayba balmeyra ayaa muddo sanad ku dhow waxaa gacanta ku haysay kooxda i s xilligaasi oo maleeshiyaadku ay dad badani halkaasi ku laayeen dilalkaasi ayaa waxaa ka mid ah mid mar qura loo geystay shan iyo labaatan raga oo lagu dilay tiyaatar uu romaanku dhisay oo ku yaala magaaladaasi halkaasi oo caan ku ah dhismooyinka qadiimiga ugu dambayntiina dagaal ka qarxay waddankaasi azarbijaan dagaal culus ayaa waxa uu dhex maray ciidamada waddanka azarbijaan iyo kuwa gooni ugoosadka ee gobolka lagu magacaabo nogorno karabakh azarbijaan ayaa sheegtay in ciidamadeeda qalabka sida ay ka jawaabayeen weeraro loo adeegsaday hubka darandooriga u dhaca iyo hubiyaal oo kaga yimid kooxda karabakha oo taageerta ama taageero ka hesha waddankaasi armeniya ha yeeshee dowladda armeniya ayaa dhankeeda eedeyntaasi iska fogeysay iyada oo sheegtay in jimcihii weerar ballaaran ay ku soo qaaday iyada oo adeegsanaysa taangiyo madaafiic iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin ayaa ku baaqay in si deg dega loo joojiyo xabadda gobolka nogorno karabakha ayaa waxa uu ku dhex yaalaa dalkaasi azarbijaan hase yeeshee baarlamankiisa ayaa u codeeyey inay ku biiraan armeniya markii uu burburay midowgii soofiyeti xabad joojinta ayaa lagu heshiiyey sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo afartii si loo soo afjiro dagaalka warkii oad ka dhagaysanayseen kaarta hawada nagala xidhiidha radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa naga intaa cidii warkeennu uu sheegay ama doonaysa inay dib uga bogato waxay isagoo maqlaya qoraala ka heli kartaa barta internetka aynu ku leenahay ee radio muqdisho dotnet tan iyo kulanti dambe waa anigii maxamed yaro edila sidaas iyo isma dhaafno